howlwadayaalka ku shaqeyn doona goobaha codbixiyaalka doorashooyinka somalilan iyo weliba guddiga doorashooyinka somalilan magaalada pureman ka furay tababar ka saabsan xeerarka doorashooyinka tababarkan oo sidoo kale howlwadayaalka laka bara doona habka maamulka goobo codbixiyaalka doorashooyinka iyo weliba uuse dareera doona muddo sadde maalmoode gudoomiyaha guddiga doorashooyinka gobolka ogaal faarax ismaaciil oo onkureen ku hadlay tababarka iyo weliba uuse ku waribiyey walyaabaa antiisu dareer laka barada doona waxaad tababarka ku qaadan doontaan habraaca iyo habka maamulka ee doorashooyinka hadday noqonayso tirinta codadka hadday noqonayso inigoo u raacaya habraacyadii oo laynagu tababari doono iyo buuda inta magaalada booramo oo kale gudaheega waa qyoayoaartangoobood wey gudaha waxaa lagu galaya yada buuda ishaa lagu galaya haddii laydha markaa waxaan ka codsanaynaa arday kasta oo halkaa jooga ama howlwadeen kasta maanta arday maydina howlwadeenaatiin maanta laga bilaabo oo seminaarkaas idiin bilaabnay markaa doorashadan way ka adag tahay doorashooyinkii hore waa tu madaxtooyo iyo waxa isku jiro tii xisbiyada waa laba isku sidkan weeyaan waxa soo baxaya saddex xisbi waxa soo bixi doona madaxweyne iyo ku-xigeenkiisii baa soo bixi doona markaa hawshan hawshii hore way ka duwan tahay awal waxaa la qaban jiray madaxweyneha iyo ku-xigeenka baarlamaankana gooni baa loo qaban jiray tii hore inteena badan waan ka soo shaqaynay mxuu ahayey baarlamaanka diiwaangelintiina waynu ka soo shaqaynay kaarqaybintiina waynu ka soo shaqaynay inteena badan markaa aad iyo aad baan idiin soo dhowaynayaa waxaan ilaahay soo dhowaada tababarkaasina si fiican in loo dhugto oo loo qaato ayaa loo baahan yahay hadii laadhado qof waliba inaanu ka habsaamin waayo waxaad tegi doontaa goob cidlaa tegayso hadhow toole inaad wixii halkaa aad ka weelaysay inaad hadhow toole u soo noqoto la doonaya ood waxaagii jaj baa tahay waxaa tahay garsoore waa lagu dhaarin doona haddii la adhado waa qof dhallinyaro ana waa tahay dhaartana waynu ognahay culayskayga iyo wixiigoo dhan waxa weyaan dadkaasi cadaalada ayaynu u kala saarana xisbiyada iyo maxaydane iyo madaxtooyada laftigeega markaa waxa weyan hawl culus baa ina saaran oo waddanka oo dhana waxaa laga yaabaa in gobolka lanigeeye hadhow toole markaa iminka si fiican uga sii faa'iidayso weliba sidoo kale tababarku ku hadalay gudoomiye xuseen cabdi ali oo ku dareeray guddiga doorashooyinka somalilan usuuna dardaaran injeedii ku qaybgalyaalka tababarka waxaa la doonayaa inaad ku sifowdaan dhammaan sifooyinka komishanka looga baahanya oo ah dhexdhexaadnimo akhlaaq hufnaan cadaalad howlkarnimo iyo dhowrsanaan intaa qofkii laga waayaa komishanka ka mid maaha waxaan idinkula dardaarmayaa inaad ku camal fashaan dhaarta iyo kitaabka alla laydin marin doono oo uu noqdo kaasi ku idin qabta ardayda jaamacaduhu dhammaan wixii doorasho dhacday iyagaa soo qabtay waxayna boqolkiiba sagaashan ay muujiyeen akhlaaq xilkasnimo iyo aqoon dheeraada jaamacadda amuudna waxay hormuudu tahay jaamacadaha dalka aad baanad u mahadsantihiin dhammaantiin insha allah halkan baynu wada joogi doonaa tobanka cisho ee soo socda waxaad tegi doontaan idinku gobolla aan ahayn gobolka awda tababarka kuriyada howlwadayaalka ku shaqeeya doona goobaha codbixyaalka doorashooyinka somalilan iyana wada seeda doona meelihii ku wada bilaawdayeen codbixyaalka doorashooyinka xisbiyada ee somalilan